tahriibyaal soomaali ah oo doonayay inay galaan qaaradda yurub ayaa ku geeriyooday jasiirad u dhow dalka isbein dadka tahriibyaasha ah ee naftooda ku biimeeyey badda ayaa waxay wajahayaan xaalada adag kuwaas oo doonaya inay tahriib ku galaan wadamada reer galbeedka dadkaas waxaa ka mid ah soomaali marar badan ku letay badaha waxaana dhalinyaro doonayay inay galaan qaaradda yurub ay qabow dartiis ugu geeriyoodeen jasiirad u dhow dalka isbein doon ay saarnaayeen lixdan iyo kow ruux oo ay soomaali ku jirta ayaa waxay ku degtay xeebaha u dhow dalka isbein mid ka mid ah soomaalidii ka badbaaday mashaqadaas ayaa ka warbixiyey xaaladda qabsatay tirada soomaalideenu labiyo toban qof baan ahayn markeenii hore muritaaniya nagala kaxeeyey meel la yidhahdo nawaadiibo baddaa naloo qaaday badda markii naloo qaada kadibna gabar baa dhexda uga tagnay oo ciidan baa nacayrsaday ciidankii markay nacayrsadeen marka gabadhii weyn dadkii kala ordaya gaari weyso waa la qabtay waxaan ku soconnay badda badda si aan u gaarno magaalada iyo badda masaafay isu jirtaa saddex saacadood ah waa lugeynayna marka lix saac oo habeennimo waxaan raacnay doontii safarkeennu sidaasuu ku bilowday kabacdii maalintii saddexaad oo la qorsheynayay inaan galno jasiiradda alhero ee waddanka sbain waxaa naga ciladaabi marka ciladaasu markay dhacday wixii ka dambeeyey nimankii doonta wadana waxay noo sheegeen jasiiradii aad noogu dhowdahay oo aan gelayno saacado kadib markii saacadihii kadib laisdiyaariyey oo aan ku dhownahay jasiiradii inaan galno oo jiheeyihii uu ciladaabay mar qura ayay waxay doontii aragtay markab naaqoodayaashu markay markabkii arkeeno inay badbaado ka dalbadaan ay damceenna markabkii uu naga cararay mid kale haddana la-aado wuu sii cararay mid kale la-aado wuu sii cararay ilaa maraakiibtii o dhan naga ordeen jihadina si toosa u lunto waxaan dhaafnay meeshii aan u soconno jasiiradda hayadaan dhaafnay jasiirad kalena waan haleeli weynay maalin afaraad baa nagu bilaabatay markaasna dadka xaaladooda soo xumaata ma garat wuxuu intaa ku daray in qaarkood ay u dhinteen qabow daran ee halkaas ka jira halka kuwo kalena ay miirka beeleen xaaladdu markay xumaato marka wiil cabdulqaadir la dhihi jiray allah u naxariistee maalintaasay xaaladiisu xumaatay habeenkaas lixdu maalinka lixaad ee lixdu soo gelaysu geeriyooday niyo wuxuu u geeriyooday qabow iyo wuxuu u geeriyoodo gaajo iyo haraad kadib raggii kale markay arkeen toban qofood baan ku harnay tobankii markay wiilka geeridiisa arkeen oo xaaladiisu ay xumayd oo habeenkii maalintii toddobaad ee xaaladiisu habeenkii toddobaad oo xaaladiisu xumaatay uu geeriyooday raggii kale qaar baa maskaxdooda isu noqoto magaran ilaa iyo rag laba qofood aha maskaxdooda isbedeshay oo waashay raggii baan celcel isu galnay ilaa iyo ay waalidoodii ay kasii darto oo ay tabar dhigaan aan biyaha ka celcelino habeenkii ay sideed soo gelaysay baan waxaan kusoo dhex dhacnay doomo kalluumaysataa african kusoo laabanay ha biyaha maroccan soo galnay marka habeenkaabaa wiil isagana la ohan jiray maslax ilaahi ha u naxariistee oo raggii waashay labadii ninoo waalato ka mid ah asna habeenkaa naftu ka baxday marka waxaan kusoo harnay sagaal qof oo saddex ka midahu ay maskaxdoodu aysan caadi yahayn iyo laba qofood oo meyda oo aan kusoo harnay magara meydkii waa wadanaayo umaanan sheegin inuu dhintay macnaha mid meyd ahoo iyaga ka dhintay oo jinsiyad kale ay tuureen marka annagu inay meydadkeena tuuraanaan diidayne geeridooda maanaan gudbin dad badan oo tahriib ah oo doonayay inay galaan qaaradda yurub ayaa hor ugu geeriyooday badaha iyadoona dhallinyarada soomaaliyeed ay fariin u direen culimmada inay ku qancaan dalkooda oo ayna ka faa'iidaystaan kheyraadkiisa